daadadkan oo ahaa kuwa aad u xoogan islamarkaana geystay khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa laga soo sheegaya dooxa bariisle oo ku yaala lowya cadda oo dhacda waqooyi galbeed ee gobolka awdal daadadkan ayaa qaaday gaari ay saarnaayeen ku dhowaad siddeed qof kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar sidoo kale waxaa laga soo sheegaya inay ku geeriyoodeen ugu yaraan saddex ruux oo laba ka mid ay dumar yihiin halka kuwo qaarna laga soo badbaadiyey guddoomiyaha gabaarada yaryar ee seekalagoysha dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan iyo jabuuti maxamed yaasiin ibraahim ayaa ka warbixiyey dhacdadan iyo xilliga uu gaariga qaaday daadka gaarigu wuxuu ka yimid magaalada abartiyo wuxuu istaagay meeshan saddexdii xalay saddexdii sidii u taagnaa adugu meelaha cabbaar koob iyo tobankii ayuu meesha gaari weyn maray ilowalkiiyo hustunba lagu yidhi gaari weyn baa maray gaadaa maray dooxii buu ku dhacay anigoo jooga qarka shishe harkaan isku xidhnay dadku waxay ahaayeen sideed qof sideedii qof waxaan kaga soo daadguraynay xadko saddexdan qof ee dhintay iyagoo midig u meyd yahay oy laba koomo ku jiraan carqiisaan uga soo guraynay aynu isku xidhxidhaynay dadkii dibaddaan wada keennay gaariga gudihiisa dooxu garanwaa buu leeyahay garanwaa baa xidhay garanwaa baa xidhoo biyaha qabta dad markaa meesha ka hodnaa buu gaarigu ku dhacay annagoo xarka isku xidhnay aan kasoo wada gurnay dadkii waan kasoo wada saarnay saddexdii qofna jabuutiaanu geynay markaan dhakhtarkii jabuuti geynay baa la yidhi waa meyd waxaa sidatan muddooyinkii dambe gobolka awdal ee waqooyi galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka da'aya roobab mihigaan oo wata dabeyle xoogan kaas oo geystay khasaare kala duwan dhowaan ayayd markii sidan oo kale robab wata duufaano ay ka da'een degmada saylac ee gobolka awdal kaas oo burburiyey guryo fara badan halka laba qofna ay dhaawacyo ka soo gaareen